إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen dagaal xalay ka dhacay magaalada muqdisho oo ay qaaday xarakada shabaabul mujaahidiin madaxweynaha puntland ayaa waxa uu ka hadlay dil magaalada gaalkacyo loogu geystay taliyihii ciidamada madaxtooyada maamulkiisa kadib dagaal halkaasi ka dhacay weeriga wilaayada hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda wilaayada maamulka puntland ayaa guula waxa uu ka sheegtay dagaal xoog leh oo shalay ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo mid ka mid a salaadiinta soomaaliyeed ayaa baaq waxa uu ujeediyey qabaa'ilada soomaaliyeed xilli dalka iyo dadku ay wajahayaan duulaanka shisheeyaha uga yimid xukuumadda somalilanna waxaa lagu eedeeyey in si sharci darro ah ay ku xirxirtay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada borame ee xarunta gobolka owdal intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
askar ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen dagaal xalay ka dhacay magaalada muqdisho dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha halkaas oo ay fariisin ku leeyihiin qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah ugu yaraantii hal askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa la xaqiijiyey in dagaalkaasi lagu dilay laba kalena lagu dhaawacay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan waxay kasoo weerareen ciidamada halkaasi fariisinka ku lahaa magaalada muqdisho waxay ka mid tahay meelaha ay ka howlgalaan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ee weerarada tooska ah iyo kuwa kaleba ay ka fuliyaan daraad qarax weyn oo ka dhacay magaalada muqdisho waxaa lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyadoo kuwo kalena lagu dhaawacay in ka badan konton askari oo ka mid a kuwa dowladda federaalka ah ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday qarax xarakada shabaab almujaahidiin mas-uuliyaddiisa ay sheegatay waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda wilaayada maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya sheekh guule dabuu nabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan oo waraysi siinayay idaacadda andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah sheikha ayaa ugu horreyn ka warbixinaya xaaladda guud ee wilaayada hiiraan si guud wilaayada islaamiga hiiraan waxay uun la mid tahay wilaayaadka islaamiga ah oo shareecada lagu maamulo haddii ay tahay xagga amniga hadday tahay xagga caafimaadka iyo barwaaqada iyo roobka jiro gaar ahaan markaan fiirino cadowga iyo dhibaatooyinka uu ummadda muslimiinta ah ku hayo ee kama duwana dhulalka kale cadowgu marba marka ka dambaysa waxaa muuqata in uu nuqsaamayo wuxuu ku kooban yahay meelo kokooban oo uu joogo oo xitaa uusan ka bixi karin waa go'doon keliya waxay wax isku gaarsiiyaan dayuuradaha oo ay isticmaalaan dadka muslimiinta ana waa fahmeen waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah cadowga hadda ku sugan maxaas oo xabashada etoobiya waxay isku dayeen in ay doontaan qoryo dadka deegaanka ah waxay u muujiyeen cadaawad oo dadka dhirta la guraya iyo geedaha la baabi'inaya waa wixii ayaga ay ku noolaayeen ama xoolahooda ay muxuu ahaa noloshooda rasmiga ahayd ilaa hadda waxay maraysaa in jidadka markii la yara waa soo baxeen oo nimanka xaabay doonayaan in dhulalkii ama jidadka ay marayeen ooda loogu gooyo oo loo muujiyo cadaawad si guud marka amniga wilaayada wax culaysahoo gaar ah oo maanta jira ma jiraan markii laga reebo in dhulkeennii iyo deegaanadii ay dadka muslimiinta lahaayeen meelo ka mid ee cadow uu joogo ama xagga caafimaadka ilaahay baa ku mahadsan subxaana watacaala dad iyo dunyaba waa la caafimaad qabaa guud ahaan marka barwaaqada iyo naqa la haysto oo sannadii barwaaqada ahayd oo lasoo marayna waxaa loola mid yahay dadka muslimiinta ee wilaayaadka islaamiga ama waxaa la dhihi karaaba meelaha ugu fiicfiican bay ku jirtay sidoo kale waxa uu ka hadlay horumarka waxbarasho ee ka jira wilaayada ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala ummaddu maanta waxay u guntan tahay barashada shareecadooda hadday tahay maraakiistii dumarka wax ku baranayeen hadday tahay madaaristii khalaawiga ama qur'aanka lagu baranayey hadday tahay xalaqaadkii masaajidka waxaaad arkaysaa runtii wax ku farax geliyo wax ku farax geliyo waxaad arkaysaa dad yaryar ama waaweyn oo wax baranaya waxa aan naqaanay runtii in dadka tacliinta soomaalidu markii dhaqanka iyo sidii la yaqaanay waxay ahayd in dadka dad un yaryar una badan wiilal inay wax bartaan maanta waxaad arkaysaa nin ee lixdan jir ama toddobaatan jir ah oo inta soo bilaabay alif wax mala ka soo bilaabay qur'aanka ee meel wanaagsan ka maraya waxaad arkaysaa dad waaweyn oo da'hoo tiro badan oo duruus doonanaya oo ku mashquulsan waxaad arkaysaa dumar hooyooyin oo aad u tiro badan oo runtii qaybta ugu muhiimsanba iyagu ah oo maraakistii camiray runtii markaa fiirisad dhanka dacwada aad bay hawshaas u fiican tahay masaajiddu waa camiran yihiin ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala faham waxaa jira ay dadku fahmeen ama ay danaynayaan inay bartaan diintooda islaamka macaahidi baa furan shareecada oo dadku ay wax ku baranayaan owlaaddooda ay keensanayaan si guud marka waxaa la dhihi karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax looga mahad celiyo oo fara badan baa jira xagga waxbarashada maasha allah mar wax laga weydiiyey dadka musaafuriinta ah ee isticmaala waddooyinka wilaayada maadaama uu gobolku ku yaallo bartamaha soomaaliya ayuu ku jawaabay sidan runtii dadka musaafirka ama dayfka ah xuquuq bay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ugu qoran ama iskuday waa jiraa iyo ku talagal loogu talagalay dadka muslimiinta hoos socda ee in wixii tabar ahoo la tari kara loo taro meelaha ugu muhiimsan ama makaanada ugu muhiimsan oo muruurka ugu badan wilaayada waxay ugu diyaarisay runtii dadka musaafirka oo muslimiinta ah meeshii ay ku nasan lahaayeen ee biyihii ay isticmaali lahaayeen musqulihii ay isticmaali lahaayeen wilaayada waxay u diyaarisay gaadiid keena biyahaas oo foostooyin baa loo dhigay loogu talagalay in loogu shubo gogoshi baa loogu talagalay ilaahay baana ku mahad subxaana wa tacaala mararka qaar waa jiraan baabuurta inay hallaabaan mararka qaar waa jirtaa in ay dheeqagalaan waxaasoo dhan waa jirtaa wilaayadu in wixii tabar ahi la qabto ilaahay subxaana wa tacaala baana ku mahadsan wilaayadii islaamiga ee hiiraan ayaa ka mid ah wilaayaadka horumarka ballaaran uu ka jiro waxaana guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah laga dareemayaa horumar dhan weliba ah madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dan ayaa waxauu ka hadlay dil loo geysta taliyihii ilaalada madaxtooyadiisa siciid cabdulaahi danne waxa uu muujiyey sida uu uga xun yahay dilka loo geystay cismaan cumar maxamed oo madax u ahaa ilaalada madaxtooyada puntland danne ayaa amray dagaal shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaana maamulka puntland uu sheegay in uu weeraray waxa uu ku sheegay maleeshiya beeleed islamarkaasina waxa uu ku dooda goobta weeraray inay ahayd meel qamriga lagu iibiyo maamulka puntland waxa uu sheegay in guul uu ka gaaray dagaalka ka dhacay waqooyiga gaalkacyo ee lagu qaaday ciidamada hubaysan ee asiga ka soo horjeeday
bogaadin mudan oo ammaan mudan ciidanka ka howlgalay ee soo qabtay dadkii maarada loo waayey muddana lagu dayayey xalka ka sukeeya qoriga caaraddiisa ah waxaa muddo lagu dayayey xal ka sukeeya qoriga caaraddiisa ah oo odaytinimo xalkaas waa shaqayn waayey waxay noqotay in gacanta dowladdu la gasho adsaaka waa bannaan tahay waad u jeedaan waa meeshii magaalada degmada gaalkacyo ay ka degi weyday waxay ahayd xarunta ugu weyn ee laga sabalaay gareeyo khamriga magaalada waxay ahayd xarunta ugu weyn ee iskugu yimaadaan cabtooyda magaalada iyo dadka ku cababa waxaan haddeertaan bogaadinaynaa intii ka shaqa gashay ee ay ugu horreeyaan ciidamada daraawiishta iyo kuwa madaxtooyada iyo ciidanka birmadkaba ciidankaasoo ku soo celiyey gacantii dowladda puntland
siciid cabdulaahi dan ayaa xal u waayey arrinta magaalada gaalkacyo waxaana danta ku qasabtay aakhirkii in uu dagaalamo mid ka mid a salaadiinta soomaaliyeed ayaa waxa uu baaq u jeediyey qabaa'ilada soomaaliyeed xilli dadka iyo dalkuba ay wajahayaan duulaanka uga yimid shisheeyaha kala duwan ee caddaanka iyo madowgaba leh ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen oo ay waraystay idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa uu sheegayaa in dani ugu jirto ummadda soomaaliyeed inay iska dulqaadaan shisheeyaha ku soo duulay haddii kalena ay ku aakhira iyo adduun seegayaan jasaak allahu khayran ummadda guud ahaan soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa maanta ummadda soomaaliyeed guud ahaan waa lagu soo duulay dal iyo dad iyo diinba waa loogu soo duulay hadday dadka ay malaynayeen in maaragta badbaadinta ummadda loo yimidna wax badan oo xaqiiqa ah way jiraan intay wax ku maqli karaano intay wax ku fahmi karaan qabiil weliba waa la taabsiiyey saandarima xataa jufujufo in loo taabsiiyaa ila tahay ummadda waxaan ilaa marka maanta waxaa jiro maraykanka diyaaradaha usoo kicinayo ciidamo intaana loo soo xashdiyo loo keenay waxa lagu soo duulay al-shabaab ma ahan ma ahan waxyaaba dana kaas e ma ahan waxaa lagu soo duuli waa dadnimadeenna waxaa lagu soo duuli waa in la qaybiyo waxaana lagu soo duuli waa abiy axmed wuxuu sheegaya in etoobiya ay furato muqdisho intay furato ay maaragtay uga shaqeeyaan dadkiisa oo gaalada ah dulinimada sideedaba mogtahay waa wax adiga aad iska reexi kartid waay maanta ummad sharaf oo karaamala ummadda soomaaliyeed aan nahay walaalaha mujaahidiinta garab ha la siiyo nin waliba maanta oo qabiilka hor joogo ama qof eho maaragta damiir diimeed ay ku jirto waxaan dhihi lahaa maanta qorigaada qaado gaalada aan iska dhicin insha allah haduu ilaa yidhaahdo shisheeye ayaa wuxuu ku doodaa inuu la dagaashan yahay xarakada shabaab almujaahidiin laakiin ugaas xuseen ayaa waxa uu sheegayaa in arrintu taa cagsigeeda ay tahay iska dhicinta gaalada ayaa danteena ku jirtaa iska dhicinta gaalada ayay sharafteena ku jirtaa iska dhicinta gaalada maaragta ayaa wanaageena iyo khiyaamadeenna waxa naga horeeya iyo thawaabkeeda ajirkeeda ay naga horeysaa marka ummadda guud ahaan waxaan dhihi lahaa waxaa lagu soo duulay waa wada dareesannahay maalin walba darhaad ilmaa la dilay saraakiil shabaabaan dilnay maraykanka gintaaluu ridaa ummadda soomaaliyeed kalema jecla lo-ou dilaa sargaalaa la dilay dameerkii la dila hataa waa sargaal marka dameerka waxa loo dilayo sargaal shabaab lama reebe waxaa waaye waa waa mabda'a guud ee gaalada ku duulayso annagana ilaah na fahansiya alxamdulillah marka ummadda soomaaliyeed warkiyaan ku badan waxaan ilaa nimyaho dagaalamo xornimo waa la doontaa insha allahu tacaala waxaan xabaddaa ahayn sharaf iyo kalaama kuma jirto barnaamijka ha lagu baraarugsanaado ayaan dhihi lahaa ciidamo shisheeye oo caddaan iyo madowba leh ayaa gudaha soomaaliya duulaan ku jooga waxaanay dileen kumanaan soomaali ah iyadoo kuwo kalena ay dhaawaceen waxaana xusid mudan in dhibaatooyin xoog le ay wajahayaan dadka ay maamulaan amaba deegaanada ay ka taliyaan jooga xukuumadda somalilan ayaa waxaa lagu eedeeyey in si sharci darro ah ay ku xirxirtay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada boorame ee xarunta gobolka owdal abubakar ibraahim geeddi ayaa warkan inoo haya qaar ka mid a haweenka ku dhaqan magaalada buurame ee xarunta gobolka owdal ee uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa cabasho xooggan ka muujiyey xarag iyo tacaddi uu maamulkaas u geystay dhallinyaro arday ah oo ay ka soo qaqabteen gudaha magaaladaasi hooyooyinka dhalay ardayda oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu maamulka ku haya carruurtooda iyagoona sheegaya inay u xidhan yihiin hab sharci darro ah carruur baa naga xidhan aan waxba samaynin oo aan waxba geysan oo aan cid dilin oo aan waxba xadin oo waxale waxay sameeyeen aan jirin oo da'doodu yaryar tahay oo ardaya markii horeba uu koroonuhu dib u dhigay waxbarashadoodii sanna dugsiyaadkii madaxii hadda ay iskuulka ka geli lahaayeenna xabsi loo taxaabay jaalkiina waana loo diiday inaan awlaaddeedii aragno inaan buuqanno inaan wixii la siinaya aragno ubadkaygii waana loo diiday walaa xeer ilaalin walaa maxkamad walaa waxba meelna lalooma geyn cadaaladnana loo marin ayna ku wadaan hadeer inay geeyaan jeelalka bariga jeelalka barigana aan lanaga geyn karin anu haysanana ubad yaryar wax baranayay jaamacad gelayay dugsi sare gelayay eydh ku jiray ay intuba iskugu jiraan taasaan ka cabanaynaa cid nala hadlaysaa ma jirro hooyooyin baan nahay hooyooyin dulman baan nahay saasaan u wareegaynaa ma hadhsanno ma fadhiisanno ma joogsanno saasaan u wareegaynaa cadceedda cid nala hadlaysaa ma jirto station teg maxay teg cid nala hadlaysaa ma jirto sidaasi ma cadaalad baa sidaasi ma cadaalad baa waxaan nahay maxaa hooyooyin baan nahay dulman waxaan nahay qaar xanuunsanayaan leenahay qaar aan soco karin baan leenahay qaar macaan hayaan leenahay cabacadkaasaan saa wareegaynaa ma hadhsanno ma fadhiisanno ma seexanno maxaa ubadkaygiina halkaasu ku jiraa cid maxaakabad keentay ma jirto weli xitaa inta ay xidhan yihiin jaal ku jiraan bil ku dhowaad weeyaan maalmaltuso hooyadii ma jirto sidoo kale haweenkan ayaa aad u dhaliilay guddoomiyaha gobolka iyo qaar ka mid a xubnihiisa kuwaasoo ay sheegeen inay kala kulmeen cadaalad darro islamarkaana ay albaabada ka soo xirteen iyagoo la hadlaya maamulka magaaladuna uu nagu taagsanayo badhasaabka magaalada la keenayna muraayadaha uu naga dallacday annakoo hooyooyina oole hooyo wax noo qabo una nala hadli waayey maamuuliyiinta waddanka joogaana ay ka qarsanayaan indhaha in waliba indhaha ka foorarinayo hooyooyin baa nahay dulban dhiban kaan ka hor tagna ee laydhaa kaa u tagana uu leeyahay aniga maaha kala imanaya hiblaayo u tagoo laysku kaayo dhiidhiibaayo annaga hooyala oo hor joogsanay oo walaal noo joogsale oo awladeeda baryootankiisa ula hor joogna oon dagaalamayn oon dhib samaynayn oon fadeexad samaynayn oo annagu baryootamayno calanka yaga hoos joogna ee dhibaato maanta isaga nooga horraysa hayna jirin ilaa waxaan doonaynaa haw ama sida ka yeela maamulka uu yeeli jiray ama muuse bixi waxaan ka codsanaynaa inuu degdeg nooga qaado madaxweynaha somalilan iyo mas-uuliyiintooda iyo gobolka owdal mas-uuliyiintooda iyo xildhibaanadooda waxaanu u sheegaynaa haddaan nahay hooyooyinka dulman carruurtooda inay dulmi ku xidhan yihiin oy cadaalad darro ku xidhan yihiin oy indhaha naga qarsanayaan oy xafiiskaan war joogsannaba bakoorada nagu dhaafayaan si kastaba ha ahaatee dhallinyaradan ayaa jeelka ku xidhan muddo bil ah mana jirto ilaa iyo hadda cid wax ka qabatay cabashadan ka timid ay haweenka ku dhaqan magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal islamarkaana ku aadan xarigga loo geystay carruurtooda warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa inaga inta